بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacnaa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab oo bayaan ka soo saaray dhacdooyinka maali fariimahan balyo-aanaha u diray mujaahidiinta saaxilka jahwareer ka taagan cidda maamulaysa iiraan iyo maraykanka oo raadinaya hogaamiyaha dhabta ah ee qaadanaya go'aammada xukuumadda dahraan istaraatiijiyadda shiinaha ee ku aadan taiwan masugitaan mise saadaal dagaal mustaqbalka ingiriiska oo mugdigalay iyo doorashooyinka maxalliga ah oo go'aamiyey waxyaabo badan xilli burbur uu qarka u saaran yahay xisbiga hayaatalada waddankaasi maxay yihiin qodobada adag ee maamulka yuhuudda uu hordhigay maraykanka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka ee iiraan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha dulqacdaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib duulaanadii barakeysnaa ay qaadeen mujaahidiinta maali ee lagu xoreeyey magaalooyin ka tirsan waddankaasi laguna dilay wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda ridada boomako ayay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab waxa ay soo saareen fariin hambalyo ah oo ku socota mujaahidiinta saaxilka mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay bayaan ka kooban halbog oo loogu tahanideynayo mujaahidiintaasi bayaanka ayaana lagu yidhi waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda islaamka howlgallada barakeysan ee ay qaadeen dhashii yuusuf binatashfiin ee saaxilka afrika waxay dib u soo celiyeen oo ay soo nooleeyeen sharaftii iyo karaamadii islaamka kadib sannado badan oo dulli ah oo soo maray ummadda islaamka kaasina waa fadli allah uu siiyo ciddii uu doono oo ka mid ah addoommadiisa waxaan u hambalyeynaynaa mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin iyo cid kasta oo garab istaagta oo ka mid ah qabaa'ilada dulmidiidka ah ee u sacyinaya in laga xuroobo cadowga islaamka lana maamulo shareecada rabbiga caalamiinta waxaana xasuusinaynaa inay allaah uga mahadnaqaan nicmadaasi sidoo kale bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaan allah ka rajaynaynaa inaan boomaako ka aragno mashaahid la mid ah kuwii kaabul iyo dhammaan dowladaha saaxilka afrika arrintaasna allaah agtiisa waxba kama ahan ee ku socda barakada allaah ku dheganaada diinkiisa oo qabsada xarigga rabbigiinna oo ku kulma kelimadda xaqa hana ku kadsoomina awooddiinna iyo hubkiinna cadowgeennana ha ku quusqaato allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa imaanaya iyadoo allah mujaahidiinta maali uu ku galladaystay guulo isdabajoog ah ayna gacanta ku dhigeen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddanka maali iyagoo hadda go'doomin ku haya magaalada caasimadda ah ee boomako كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى ووهجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa istaraatiijiyadda shiinaha ee ku aadan taiwan ma sugitaan mise saadaal dagaal warbixin cusub oo lagu daabacay wargeeska foreign affairs ayaa diiradda lagu saarayaa ka jawaabidda su'aashan ku aadan xiisadda taiwan iyo arrinka uu shiinuhu ka damacsan yahay muddooyinka soo aadan waxaana diyaariyey khubara oo darase arrimahan waxayna soo bandhigaysaa laba arrimood oo kale ah ma waxaa la gaaray wakhtigii shiinuhu uu u ruqaansan lahaa dhanka taiwan mise marxalad sugitaan ah ayuu ku sii jiri doonaa waxayna warbixintu leedahay aragtida dadyo fara badan ay aaminsan yihiin wakhti xaadirkan waa in ay soo dhowaatay wakhtigii shiinuhu uu u jihaysan lahaa dhanka taiwan weliba si military balse xaqiiqada jirta taasi ma ahan ayay yidhaahdeen qoraayaasha oo biijiin wakhti xaadirkan waa mid door bidaysa siyaasad fog iyo in sugitaan ay ku samaysa wax weliba waxay yidhaahdeen dowladda shiinaha waxay doonaysaa in si aad ah ay ugu kaadisa qadiyadda taiwan islamarkaana aysan wakhti xaadirkan ku degdegin dagaal culus oo ay kala duldhacdo taiwan warbixintu waxay leedahay shiinuhu ma doonaya in xoog uu ku qabsado taiwan xilli dhow taa beddelkeed waxa uu door bidayaa in si xeeladaysan uu kula wareega jasiiraddaas wuxuuna aaminsan yahay in wakhtiga si weliba oo uu u dheeraado ay mar uun gacanta u soo geli doonto taiwan iyagoo aanan adeegsan awood militari warbixinta wargeeska oo sii socota ayaa sheegaysa in shiinuhu uu damacsan yahay in kordhin uu ku sameeyo saamayntiisa militari iyo midda dhaqaalaba halka taasi cagsigeed uu wakhti xaadirkan taiwan la geli lahaa duulaan militari islamarkaana uu kala kulmi lahaa khasaare xooggan oo kaga iman kara xulafada taiwan hadafka fog ee shin jimbin waa in uu gaaro taiwan isagoo aanan adeegsan awood militari balse taasi cagsigeed isticmaalaya siyaasad iyo go'doomin diblomaasiyadeed oo u sahli karta in taiwan ay dib gacantiisa u soo gasho iyadoo aanan loo baahnayn dagaal baaxad leh ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta wargeeska foreign affairs ayaa yidhi isbeddelka xooggan ee siyaasadeed ee ka jira gudaha taiwan gaar ahaan korukaca ku yimid xisbiyada mucaaradka ee u janjeera dhanka wadaxaajoodya lala yeesho shiinaha ayaa dhiirigelin u samaynaysa biijiin sidoo kale kala shaki xooggan ayaa soo kala dhexgalay dadka reer taiwan waxaana dowladda si aad ah su'aalo looga weydiinayaa taageerada militari ee maraykanka uu siiyo taiwan middan ayaana fursad kale oo dhiirigelin ah siinaysa dowladda shiinaha si kastaba ha ahaatee waxay khubaradu farta ku fiiqayaan in sannadka laba kun siddeed iyo labaatan uu noqon doono barbilow cusub oo beddela xisaabaadka gobolka doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhici doona taiwan iyo maraykanka ayaana go'aamin doona haddii biijin ay sii wadi doonto hannaankeedan qunyaru socodnimo ee ay ku doonayso in si tartiib tartiib ah ay kula wareegto taiwan ama haddii waxuu iska beddeli doono hannaankeedan oo ay gorradda gelin doonto taiwan haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa mustaqbalka ingiriiska oo mugdi galay iyo doorashooyinkii maxalliga ahaa oo go'aamiyey waxyaabo badan xilli burbur uu qarka u saaran yahay xisbiga talada waddankaasi haya warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada the independent the times iyo the guardian ayaa looga warramayaa arrinkan xaalad cakiran oo siyaasadeed ayaa ka taagan dalka ingiriiska kadib doorashooyinkii maxalliga ahaa ee dhacay kuwaas oo go'aamiyey waxyaabo badan oo filashada ka foga natiijooyinka ka soo baxay doorashadaas ayaana loo arkaa dhulgariir siyaasadeed oo ruxay taariikhda xisbiga shaqaalaha ee libao barti ee wakhti xaadirkan haya talada waddankaas waxaana su'aalo la iska weydiinayaa mustaqbalka ra-iisul wasaaraha waddankaas kiir starmer sida warbixinnadu ay xusayaan ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa hadda wajahaya xaalad godoon iyo jalacsanaan siyaasadeed ah kadib markii xisbigiisu uu lumiyey kuraas tirabeel ah qadaayaadka ugu xooggan ee kuraastan uu ku waayeyna waxaa ka mid ah sida wargeysyadu ay tibaaxayaan qadiyadda filistiin iyo dowladda ingiriiska halka ay ka istaagtay markii uu qarxay dagaalkii oktoobar tani waxay dhalisay ayay warbixintu tiri in gudaha xisbiga talada waddankaas haya wakhti xaadirkan laga dhex dareemo guux iyo khilaaf xooggan iyadoo dadka qaar ayba aaminsan yihiin wakhti xaadirkan in dalku uu galay marxalad xukun milatari ah oo uu sambi jirin ra-iisul wasaare talada haya maadaama xisbigiisa xaaladdii ay noqotay sida tan dhinaca kale natiijooyinka doorashada ma ahan oo keliya balse waxay xambaarsan yihiin ayay warbixinadan yidhaahdeen khatar weyn oo ku wajahan guud ahaan midnimada waddankaas guusha laga gaaray xisbiga shaqaalaha ayaana bannaanka keentay in ingiriisku uu qarka u saaran yahay burbur iyo tafaraaruq xooggan dadka ku nool gobollada scotland iyo weles ayayna warbixintu tiri waxay bannaanka la yimaadeen mawaaqif ka adag kuwii hore oo ka dhan ah dowladda dhexe ee waddankaas ee fadhigeedu yahay caasimadda london warbixinta wargeysyadan oo sii socota ayaa tidhi xaaladda murugsan ee wakhti xaadirkan ingiriiska uu ku jiro waa marxalad cusub oo hubanti la'aan ah kiir starmer ayaana isku dayaya in uu badbaadiyo sumcadda xisbigiisa balse taasi way u suurageli la'dahay darafta kalena waxaa si aad ah u xoogaysanaya kala qaybsanaanta bulshada iyo baaqyada goonigoosadka kuwaas oo caqabad weyn ku noqday in xal uu helo kiir starmer haddii isbeddel deg deg ah aanan la helin ayayna warbixintu tidhi dalku waxa uu qarka u saaran yahay in uu isrogo madax ilaa cirib haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa maxay yihiin qodobada adag ee uu maamulka yuhuudda hordhigay maraykanka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka iiraan wargeyska israa'il hayuum ayaa daaha ka qaaday qodobo dhowr ah oo uu ku tilmaamay qadcas kuwaas oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda hordhigay dowladda maraykanka islamarkaana ay ka doonayaan in trump uu ku daro wadahadallada uu la leeyahay tehraan warbixintu waxay tidhi israa'iil waxay si weyn u cadaadinaysaa maraykanka marka laga hadlayo barnaamijka nukliyeerka iiraan iyadoo benyamin netanyahu uu trump hordhigayo shuruudo adag oo ku aadan in heshiiska lagu soo daro kolka dhinacyadu ay ishor fadhiistaan waa ilaa afar qodob oo ku qotoma barnaamijka nukliyeerka iiraan kuwaas oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda sheegay in xaggiisa ay ka yihiin qadcas islamarkaana loo baahan yahay in lagu soo daro wadahadal walba oo ay yeelanayaan maraykanka iyo iiraan qodobka koowaad waa in gebi ahaanba la raro yuraniyumta iiraan waxay warbixintu tiri shuruuddan ayaa ah in dhammaan kaydka yuraniyumta tehraan laga saaro gudaha waddankaas si looga fogaada ay yidhaahdeen fursad kasta oo tehraan ay ku heli karto in ay ku soo saarato bam nukliyer ah shuruudda labaad waa burburin lagu sameeya qalabka sifaynta israa'iil waxay dalbanaysaa ayuu wargeysku yidhi in la kala diro ama la burburiyo dhammaan qalabka casriga ah ee lagu sifeeyey yuraniyumta si mar dambe aysan iiraan fursad ugu helin in dib ay uga shaqaysiiso xarumaheeda shuruudda saddexaad ee maamulka gumaystaha yuhuudda uu soo bandhigay waa in la dhiso guddi si qarsoodi ah u shaqeeya oo mar weliba la soconaya dhaqdhaqaaqa barnaamijka nukliyeerka iiraan shuruudda afraad waa xorriyadda tallaabo milatari maamulka gumaystaha yuhuudda ayay warbixintu tiri waxa uu doonayaa in loo damaanad qaaday in uu qaadi karo tallaabo milatari oo madax bannaan haddii ay dareemaan khatar nukliyer oo uga imaanaysa dhanka iiraan iyo in dowladda tehraan ay waddo dhaqdhaqaaqyo ay ku doonaysa in ay ku soo saarato bam nukliyer ah si kastaba ha noqotee falanqayaasha maamulka gumaystaha yuhuudda ayay warbixintu tiri waxay walaac xooggan ka muujinayaan in washington ay xoogga saari weydo barnaamijka nukliyeerka iiraan kolka ay ishor fadhiistaan dhinacyada wadahadallada wada haddii taasi ay dhacdo ayaana lagu warramayaa in xaaladda gobolka aysan waxba iska beddeli doonin maamulka gumaystaha yuhuuddana uu xilli weliba weerar ku qaadi karo dhulka iiraan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad dhammaanta ku maqasheen qodobo kala duwan
أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dowladda maraykanka ayaa raadinaysa cidda dhabta ah ee maamusha dalka iiraan iyo cidda qaadanaysa go'aamada masiiriga ah ee xukuumadda dahraan dhanka kale faahfaahiino dheeraad ah ayaa markii ugu horreysay laga bixiyey qaabka ugu dhaawacmay hogaamiyaha dalkaasi warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba maamulka maraykanka ayaa wajahaya jahwareer iyo hubanti la-aan isa soo taraysa oo ku saabsan cidda dhabta ah ee go'aamada ka hagaysa iiraan kadib markii warbixinno sirdoon oo maraykan ah ay tilmaameen in hogaamiyaha cusub ee sare ee iiraan mujtamac khamanaai uu door weyn ku leeyahay dejinta istaraatiijiyadda dagaalka iyo wadaxaajoojyada inkastoo aanu si rasmi ah uga muuqan fagaaraha siyaasadda qiimeeyaha sirdoonka maraykanka ayaa sheegayaa in mujtamac khamanaai uu weli ku jiro xaaladda goodoon ah isagoo dhaawacyo culus kasoo gaareen weerarkii dhacay bilowgii dagaalkii sideed iyo labaatankii febraayo labada kun lix iyo labaatanka kaasoo lagu dilay aabihii cali khamanaai iyo saraakiil sarsare oo ka tirsanayd militariga iiraan wararka ayaa intaas ku daraya in khamanaai uusan adeegsanin qalabka elektroniga ah oo isgaarsiineed taasoo sii adkaysay fahamka xarunta go'aamada iiraan sida ilooxo gagaali u sheegeen warbaahinta maraykanka ee c n n xiriirkiisa wuxuu ku egyahay dadka sida tooska oo la kulmi karo ama fariimo u gudbin kara ergey gaar ah dhanka kale iloo caafimaad ayaa sheegay in hogaamiyaha cusub uu weli qaadanayo daawooyn la xiriira dhaawacyo gubasho daran oo saameeyey wejigiisa gacantiisa jirkiisa iyo weliba lugtiisa si kastaba madaxa xafiiska ah maamuuska ee hogaamiyaha sare masaahiir xusein ayaa sheegay in xaaladiisu soo hagaagayso islamarkaana uu hadda ku sugan yahay caafimaad wanaagsan madaxweynaha iiraan mascuud basajkan ayaa isna toddobaadkan warbaahinta dowladda u sheegay inuu kulan laba saacadood iyo bar qaatay la yeeshay mujtamac khamanaai taasoo noqotay kulankii ugu horreeyey ee si rasmi ah loo shaaciyo oo dhex mara hogaamiyaha cusub iyo weliba mas-uuliyiin sare oo iiraaniyaan ah inkastoo mujtamac khamanaai si rasmi ah loogu magacaabay hogaamiyaha sare ee iiraan maalmo uun kadib geeridii aabihii haddana sirdoonka maraykanka weli ma aysan xaqiijin goobta saxda ah ee uu ku sugan yahay iyadoo xogaha la helayo ay inta badan ku salaysan yihiin dadka la sheegay inay xiriir la leeyihiin warbixinta ayaa sidoo kale xustay in qaar ka mid ah falanqeeyaasha sirdoonka maraykanka ay shaki ka qabaan in xubno ka tirsan nidaamka awoodda iiraan ay sheeganayaan inay si dhow ula xiriiraan khamanaai si ay u xoojiyaan saamaynta siyaasadeed uuna hirgeliyaan dano gaar ah iskastaba ha haatee inkastoo warbixinno sirdoon ay muujinayaan in mujtamac khamanaai uu kaalin ku leeyahay qorsheynta siyaasadda wadaxaajoodka iiraan haddana ilo kale ayaa tilmaamaya inuu weli si weyn uga fog yahay geedi socodka go'aan qaadashada islamarkaana xiriirkiisu yahay mid xadidan oo aan joogto ahayn ilo xogogaalah ayaa sidoo kale sheegay in saraakiisha ugu sarreysa ee ilaalada kacaanka iiraan ay si dhab ah gacanta ugu hayaan maamulka howlaha maalinlaha ah ee dalka iyagoo garab ka helaya guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf dhanka kale ilo kale oo la socda qiimeynta sirdoonka maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in hogaamiyaha cusub ee iiraan mujtamac khamanaai uu si joogto ah amaro u bixiyo balse sidoo kale aan lahayn wax xaqiijinaya inuusan arrintaas samayn warbaahinta c n n ayaa sheegtay in su-aalaha la xiriira xaaladda caafimaad iyo awoodda siyaasadeed ee khamanaai ay caqabad weyn ku noqdeen maamulka madaxweyne ee donald trump xilli mas-uuliyiinta sarsare ee maraykanka ay muujinayaan in weli si cadda loo ogeyn cidda dhabta ah ee dhinaca iiraan awoodda u leh wadaxaajoodka lagu soo afjirayo colaada wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa jimcihii sheegay in nidaamka iiraan uu si weyn u kala qaybsan yahay islamarkaana uu wajahayo curyaannimo dhanka maamulka ah taas oo uu ku tilmaamay caqabad hor istaagi karta dadaalada lagu doonayo heshiisa siyaasadeed dhanka kale warbixin faahfaahsan oo ay diyaarisay hay-adda sirdoonka dhexe ee maraykanka ee c i a ayaa lagu sheegay in iiraan ay u badan tahay inay awood u yeelan karto inay sii adkaysato ilaa afar bilood oo dheeraad ah inkasta oo uu socdo go'doominta badeed ee maraykanka iyadoo aanan dhaqaalaha dalka gebi ahaanba burburin sarkaal sare oo sirdoon ah ayaa c n n u sheegay in cunaqabataynta iyo go'doominta uu trump ku hayo iiraan ay wadaan saameyn xoogan oo sii kordhaysa taasoo dhaawacaysa ganacsiga yaraynaysa dakhliga dowladda islamarkaana dedejinaysa burbur dhaqaale oo nidaamsan sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in awoodda militariya iiraan ay si weyn u daciiftay ciidamada badduna ay burbureen halka saraakiisha sarena ay ku jiraan xaalad dhuumaalaysi ah waxa uu intaasi ku daray in waxa keliya harsan ay tahay awoodda nidaamka ee u dulqaadashada dhibaatada shacabka afhayeenka aqalka cad ana kili ayaa iyaduna sheegtay in maraykanka uu sii xoogaysanayo kadib guusha howlgalka loogu magac daray ebik reeg halka iiraan ay maalinba maalinta ka dambaysa sii tabardaraynayso sababo la xiriira cadaadiska dhaqaale iyo weliba go'doominta militari keli waxay sheegtay in kala qaybsanaanta gudaha nidaamka iiraan iyo culayska militari ay caqabad ku noqdeen awoodda teheraan ay ugu gudbin karto wadaxajoodyada maraykanka aragti midaysan oo ku saabsan xalinta colaada xiisadda ugu weyn ayaa hadda ka taagan marinka istaraatiijiga ee hormuus kaasoo noqday goobta ugu weyn ee isku jiidashada taniyo markii la dhaqangeliyey heshiiskii xabadjoojinta bishii abriil wadahadallo xigay oo ka dhacay islaamabad ayaan weli dhalin heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo dagaalka khamiistii aynu soo dhaafnay xili fiid ah ayaa qaraxyo xoogan laga maqlay koonfurta iiraan iyadoo taliska khaatam al ambiyaa uu ku eedeeyey ciidamada maraykanka inay jebiyeen heshiiskii xabadjoojinta kadib markii ay weerareen goobo xeebeedyo iyo weliba maraakiib ku sugnayd marinbiyoodka hormuus inkastoo iiraan ay sheegtay in xaaladdu ay degan tahay islamarkaana taliska dhexe ee maraykanka ee centcom uu sheegay inuusan doonayn dagaal sii xogaysta haddana labada dhinac ayaa saacadihii u dambeeyey ku dhawaaqay iiska horimaado iyo weliba weeraro lagu bartilmaameedsaday maraakiib oo ku sugan marinbiyoodka hormuus madaxa maamuuska ah xafiiska hogaamiyaha iiraan masheer hoseyn ayaa shaaca ka qaaday in faahfaahin cusub oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha cusub ee iiraan mujtamac qabanaa iyo weliba dhaawacyadiisa ka soo gaaray maalintii ugu horreysay ee dagaalka maraykanka iyo israa'iil ay ku qaadeen iiraan xuseen oo ka hadlayay isu soo bax looga soo horjeeday dagaalka oo xalay ka dhacay teheraan ayaa sheegay in mujtamac khamanaay uu dhaawacyo fududa ka soo gaaray dhabarka iyo jilibka isagoo xusay in qaar ka mid ah dhaawacyadaasi ay hadda ka soo oreynayaan islamarkaana uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan mas-uulkan ayaa sidoo kale bixiyey faahfaahin ku saabsan weerarkii dhacay siddeed iyo labaatankii febraayo ee sanadkan kaas oo lagu bartilmaameedsaday xarunta xafiiska hogaamiyihii hore ee iiraan cali khamanaay wuxuuna sheegay in goobta uu ku sugnaa xilliga weerarkuu dhacayay islamarkaana duqayntu ay ku dhacday meel qiyaastii soddon mitir u jirta xafiiska taasoo sababtay dhimashada genaraal shiraazi iyo saraakiil kale oo la socday xusein wuxuu intaas ku daray in sidoo kale weeraro kale ay ka dhaceen meel toddobaatan ilaa siddeetan mitir u jirta goobtii uu ka shaqaynayay hogaamiyii hore ee iiraan sida uu sheegay goob uu mujtamac qabanaaya caadiyan cashiro ku bixin jiray ayaa gebi ahaanbaa lagu burburiyey weerarada hase yeeshee uusan halkaasi joogin maalintaasi madaxa maamuuska ayaa sheegay in duqayn kale oo lagu qaaday hoyga mujtamac qabanaay ay sababtay dhimashada xaaskiisa zahra hadaad adel xilli isaga laftiisu oo uu jaranjaro kor ugu sii socday markii gantaalku ku dhacayay guriga waxaa kaloo weerarkaasi lagu dilay misbaax alhuda baqari kaa oo ahaa sodoga cali khamanaay kaasoo ku sugnaa dabaqa hoose ee guriga xuseyni ayaa sharxay in qaraxa ka dhashay weerarka oo mujtamaca dhulka ku tuuray taasoo keentay dhaawacyo fudfudud oo gaaray jilibkiisa iyo dhabarkiisa waxa uu sheegay in dhaawaca dhabarka uu hadda ka soo kabanayo halka jilibkuna la filayo inuu si dhow uga soo bogsado sidoo kale wuxuu beeniyey warar sheegayay in mujtamac khamanaay dhaawaca ka soo gaaray wejiga ama foodda isagoo tilmaamay in dhaawaca keliya ee muuqda uu yahay nabar yar oo dhigta gadaasheeda ah kaasoo ay qarinayso cimaamadda uu xirto islamarkaana la daweeyey xuseyni ayaa sheegay in dhinacyada cadowga ay doonayaan inay helaan cod sawir ama dukumenti muujinaya hogaamiyaha cusub si loogu adeegsado weeraro kale balse wuxuu carabka ku adkeeyey in mujtamac khamanaay uu la hadli doono shacabka iyo warbaahinta wakhtiga ku habboon mujtamac khamanaay ayaa loo doortay hogaamiyaha sare ee iiraan kadib markii aabihii cali khamanaay lagu dilay maalintii ugu horreysay ee dagaalka telefishinka dowladda iiraan ayaa markii dambe baahiyey warbixin ka hadlaysa taariikhdiisa isagoo ku tilmaamay dhaawaca dagaalka ramadaan tan iyo markii loo magacaabay xilka hogaamiyaha sare ee mujtamac khamanaay si rasmiya ugama soo muuqan fagaarayaasha taasoo dhilisay hadalhayn iyo su-aalo ku saabsan xaaladiisa caafimaad si kastaba ha haatee mas-uuliyiinta iiraan ayaa horey u xaqiijiyey inuu weli sii wato shaqadiisa بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaasi aan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaan oo balanahinta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى